جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis shan iyo labaatanka dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladaha shiicada iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa xalay duqeymo culus isweedaarsaday iyadoona labada dhinac ay ka hadleen duqeymahaas mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad ee tartanka qur'aanka kariimka ah ee wilaayaadka islaamiga kooxda riddada soomaaliya ayaa murtad aadan madoobe u dooratay madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeeray mu'asasada waxbarashada alrabiic ee degmada buqa qable ee wilaayadaas munaasabad lagu maamuusaya arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladaha shiicada iiraan iyo salibiyadda maraykanka ayaa xalay duqeymo culus isweedaarsaday iyadoona labada dhinac ay ka hadleen duqeymahaas haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abowsheyba taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano centacom ayaa waaberigii saaka oo khamiis ah ku dhawaaqay in ciidamadoodu ay dhammaystireen wejigii ugu dambeeyey ee duqeymaha militari ee gudaha iiraan dhanka kale ilaalada kacaanka iiraan ayaa iyaguna waxay sheegeen inay beegsadeen laba markab oo ku sugnaa marimbiyoodka hormuus iyo sidoo kale siddeed iyo toban bartilmaameed oo muhiim ah oo uu leeyahay ciidanka maraykanka ee gobolka centacom waxay sheegeen in duqeymahan ay jawaab u yihiin wax ay ku tilmaameen gardarada joogtada ah ee aan sababta lahayn ee iiraan iyadoo xustay in ciidamada maraykanku ay weli ku jiraan heegan iyo diyaargarow sare islamarkaana ay awood u leeyihiin inay fuliyaan weerar culus markii loo baahdo waxay intaasi ku dartay in howlgalladu ay ku lug lahaayeen adeegsiga hub si saxa loo hego kuwaasoo lagu beegsaday goobo iiraanna laga leeyahay oo loo arkay khatar toos ah oo ku wajahan ciidamada maraykanka iyo isu socodka maraakiibta ganacsiga sidoo kale waxay sheegtay in duqeymuhu ay waxyeelo gaarsiiyeen awoodda dabagalka militari ee iiraan nidaamyada isgaarsiinta iyo xarumo difaaco cirka ah oo ku yaala meelo kala duwan oo dalka gudihiisa ah centacom waxay kaloo sheegeen inay fuliyeen weeraro dheeraad ah oo ay ku tilmaameen isdifaaca kuwaasoo lagu beegsaday dhowr goobood oo ku yaala gudaha iiraan madaxweynaha maraykanka silibiga trump ayaa waraysi uu siiyey fox news ku sheegay in si toosa uula hadlay mas-uuliyiin iiraaniyiin ah islamarkaana diyaaradaha dagaalka maraykanku ay hadda ku duulayaan hawada iiraan trump wuxuu sheegay in ciidamada maraykanku ay rideen afartan iyo sagaal gantaal oo nooca tom hawk loo yaqaano kuwaasoo ku dhacay bartilmaameedyo ku yaala gudaha iiraan wuxuu kale uu yidhi mas-uuliyiin sare oo iiraaniyiin ah ayaa xalay toos iila soo xiriiray anigoo ku jira qolka howlgallada waxayna codsadeen in la joojiyo duqeymaha dalkooda waxauu sheegay in howlgallada militari ee ka dhanka ah iiraan la filayo inay dhowaan joogsadaan iiraan ayaa beenisay hadallada trump iyadoo ka jawaabaysa hadalladaasi telefishinka dowladda iiraan ayaa soo xigtay mas-uul sare oo sheegay in sheegashada trump ee ah in mas-uuliyiin iiraaniyiin ah la xiriireen ay tahay been lagu daboolayo iskuday uu ku baxsanayo dagaalka uu nugul jiro sidoo kale wakaaladda wararka tasniim ayaa soo xigatay ilo iiraani ah oo sheegay in wax xiriir ah aan lala samayn trump islamarkaana si militari uga jawaabi doonaan weerarada trump ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku uu dib u bilaabi doono duqeymaha saacadaha soo socda haddii iiraan ay diido inay saxiixdo heshiiska la soo jeediyey wasiirka difaaca maraykanka bete hegsit ayaa sheegay in maraykanku uu fulin doono weeraro xooggan oo ka dhan ah bartilmaameedyo gudaha iiraan ku yaala iyadoo loo eegayo danihiisa howlgal wuxuu tilmaamay inuu jiro iskuduwid buuxda oo u dhexaysa aqalka cad iyo kooxda wadaxaajoodka isagoo sheegay in weeraradu ay ujeedadoodu tahay xoojinta mowqifka militari iyo kan diblomaasiyadeed si tehraan loogu riixo inay aqbasho heshiis wuxuu intaasi ku daray in trump uu iiraan siiyey fursadda heshiis lagu gaaro balse uu u diyaar yahay tallaabooyin militari haddii ay diido hexit waxa uu carabka ku adkeeyey in maraykanku uu si qarsoodiha u hayo qorshayaashiisa militari islamarkaana si joogtaha uu cusboonaysiinayo liiska bartilmaameedyada iyadoo lagu salaynayo xog sirdoon oo cusub wuxuu sidoo kale sheegay in maraykanku uu awood badan u leeyahay inuu saameyn ku yeesho iiraan marka loo eego intay iiraan saameyn ku yeelan karto maraykanka waxaa xusay in weeraradu ay beegsan doonaan awoodaha ay iiraan horumarinayso oo ay ku jirto ka hortaga inay hesho hub nucleer ah waxaa kaloo uu sheegay in cunaqabataynta dekadaha iiraan ay weli socoto islamarkaana la sugayo ammaanka maraakiibta maraya marinbiyoodka hormuus telefishinka iiraan ayaa sheegay in la maqlay qaraxyo ka dhacay meelo u dhow jasiiradda kish iceland iyadoo aan la sheegin sababta laga howlgeliyey wakaaladda meher ayaa sheegtay in nidaamyadii difaaca cirka laga howlgeliyey gobolka faris iyadoo aan la diiwaan gelin qaraxyo waxay sidoo kale sheegtay in qaraxyo laga maqlay agagaarka magaalada minab iyo magaalada sirig ilo iiraani ah ayaa sheegay in iska hormaadyadu ay u dhexeeyaan ciidamada maraykanka iyo kuwa iiraan ee biyaha khaliijka iyo badda cumaan oo ay weli socdaan islamarkaana maraykanku uu weeraray toddoba goobood oo ku yaala xeebaha koonfureed ee iiraan hase yeeshee sarkaal maraykan oo fox news la hadlay ayaa beeniyey inay jiraan wax iska horimaadyo badeed ah oo dhex maray maraykanka iyo ciidamada badda ilaalada kacaanka iiraan kadib ilaalada kacaanka iiraan waxay sheegeen inay gantaal ku rideen diyaarad dagaal oo nooca f lix iyo toban ah oo soo gashay hawada khaliijka ayna ku qasbeen inay baxsato wakaaladda meher ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada cirka iyo hawada ee ilaalada kacaanka iiraan ay bilaabeen wejigii koowaad ee weerarada ay ku beegsanayaan gantaalo iyo diyaarado aan duulyo lahayn ee daroon ah ciidanka iiraan ayaa sheegay inay beegsadeen xarumaha isgaarsiinta iyo raadaarada nidaamka batriyootka ee fadhigiisu yahay dalka baxrayn waxay sidoo kale sheegeen in weerar diyaarado ismiidaamin ah ay ku qaadeen ciidanka badda ee shanaad ee maraykanka ilaalada kacaanka ayaa intaa ku daray inay beegsadeen siddeed iyo toban bartilmaameed oo muhiim ah oo ku yaala saldhigyada cali al saleem iyo axmed al jaabir ee dalka kuweyt iyo saldhigga sheekh ciisa ee baxrayn xidhitaanka marinbiyoodka hormuus telefishinka iiraan ayaa sheegay in taliska militariga khatam al ambiyaa uu xaqiijiyey in la beegsan doono markab kasta oo isku dayay inuu maro marinbiyoodka hormuus isagoo ku dhawaaqay in marinbiyoodkaasi uu ka xiran yahay dhammaan noocyada maraakiibta ciidanka badda ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa sidoo kale sheegay in hormuus la xiray ilaa amar dambe sababo la xiriira wax ay ku tilmaameen xadgudubada maraykanka ee soo noqnoqday dhanka kale centicom ayaa sheegtay in maraakiibta ganacsiga weli ay si caadiya ugu kala gooshayaan marinbiyoodka hormuus islamarkaana sheegashada iiraan ee ah xiritaanka marinbiyoodka hormuus aysan sax ahayn warbaahinta sahaynada ayaa sheegtay in ciidanka yuhuuddu sare u qaadeen heegankooda iyagoo isu diyaarinaya suurtagalnimada dib u bilaabashada dagaalka iiraan mas-uuliyiin sahaynada ka mid ah ayaa sheegay in ay u diyaar gowroobeen haddii iiraan ay gantaalo ku jawaabto weerarada maraykanka si kastaba ahaatee ilo amni oo yuhuudda ka tirsan ayaa sheegay in sahaynadu aysan hadda si toosa uga qayb qaadan weerarada ka socda iiraan warbixino laga helay warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in maamulka trump uu ka fikirayo howlgal militari oo kooban balse xooggan si loogu cadaadiyo iiraan inay beddesho mowqifkeeda wadaxaajoodka mas-uuliin ka tirsan bentagonka ayaa sheegay in weerarada ugu dambeeyey ay yihiin nooc ka mid ah diblomaasiyadda qasabka ah looguna talagalay in lagu cadaadiyo iiraan inay tanaasul samayso inta lagu guda jiro wadaxajoodyada trump ayaa horey u sheegay in maraykanku uu mar kale si xoog leh u weerari doono iiraan isagoo ku eedeeyey tehraan inay dib u dhigayso heshiis uu sheegay inuu horseedi lahaa faa'iidooyin waaweyn mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad ee tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya yaasir maxamed
filimkan oo saacado ka hor ay baahisay mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo gudbinayaa tartanka qur-aanka kariimka ee sanad waliba ka dhaca wilaayaadkii islaamiga isdaarkan oo la daawan karo wax ka badan labaatan daqiiqo ayaa lagu soo bandhigayaa musaabaqada ramadaaniga ee taajul quraa ee silsiladda quduufa shareeca ee sannaddii kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaana muuqaalkan lagu soo gudbinayaa qaybta labaad shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka oo ay ku tartamayaan tartamayaal ka kala socda wilaayaadka islaamiga ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون
sidoo kale waxaa qaybaha dambe ee isdaarka lagu soo gudbinayaa natiijada iyo kaalmaha ay kala galeen tartamayaashii ka qayb galay musaabaqada taajul quraa ee qismiga shan iyo tobanka jus waxaana kaalinta koowaad galay fu'aad nuur cali oo ah tartamo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee gadow kaalinta labaadna waxaa galay cabdiraxmaan mawliid xasan oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose halka kaalinta saddexaadna uu galay xuseen macalin isaaq oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee baay
kooxda riddada soomaaliya ayaa murtad aadan madoobe u dooratay madaxweynaha maamul goboleedka gaala raaca ee koonfur galbeed sida warbixintanu ku sii ambaqaadaya camaar cabdulqaadir kadib doorasho kusheeg ka dhacday magaalada baydhabo ee gobolka baay ayay kooxda ridada soomaaliya sheegtay in murtad aadan madoobe uu noqday madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka gaala raaca ah ee isku magacaabay koonfur galbeed doorasho kusheegii baydhabo lagu qabtay dhammaan dadkii codeeyey ayaa doortay murtad aadan madoobe mana jirin musharax kale oo wax coda helay arrinkaas oo bannaanka soo dhigaya in kooxda ridada ay iyadu isku caana shubaysay murtad shariif sakiin oo ka mid ahaa musharaxiintii baydhabo ku sugnaa ayaa wixii dhacay ku sifeeyey doorasho kusheeg aan wax kalsooni ah lagu qabi karin isagoona eedayn culus u jeediyey murtad aadan madoobe
laba bilood xoogaan joognaa intaas doorasho hufun in la helaan raadinaynay waana weynay maanta waa ka soo quusanay wax badanaan ula soo sameeyey natiijadii codadka in la jijimeeyo saddex beri la haystay socotay annagaa uga cod badnayn annagaan uga cod yaraanay laakiin mar haddii ay jirtay meel u dambaysa oo doorasho sanduuq la dhigaayo oo dhalaa oo la wada arkaayo haddii ay loo socdo marka saas darteed wax doorashaa oo hadda meeshaas ka socdo ama wax doorashaa meeshaas ka dhacay ama wax doorashaa loogu talagalay in laga rido ma jirto marka saas darteed annaga guddigii heshiiska ay nala galeen xataa waynoo quuri waayeen inayna yidhaahdaan culeyskaasaa nugu yimide sidaan u daaweynaa hataa intaas waa noo quuri waaya saaka anaga waa ogeyn meesha inuu culeys jiro guddoomiye baarlamaan oo sihaye ah oo musharax ah aad joogo waxaas asiga rabin lala samaynayn waa ogeyn asigana in lala tartamilsan ogeyn anaga waa ogeyn laakiin waxaan sugaynay inuu inta nagula soo noqdoo la yidhahda taatiliista wixii shalay lagu ballamay waxaas iyo waxaasaa naga hor yimid sideen wax u xalinaa magaaladan afarteena kooran wax ka jiro waa la ogyahay dhib iyo qaxar iyo wixii ka jiro kala duwanaansha aragtida ah dhibaatada ah khilaafaadka wixii jira kulligood waa la ogyahay waxaa yimid dad aanan u turaynin oo waxaas aanan dantooda ahayn annaga dadku uma hoosaasinayno wax doorashoa meeshaas ka dhacay iyo wax doorashoa meesha ka socda ma jiraan dhinaca kale saraakiisha daacadda u ah maamulkii hore ee lafta gareen ayaa qaadacay doorashada aadan madoobe waxayna ku tilmaameen ismagacaabis iyagoona ku goodiyey inay sare u qaadayaan weerarada ay ku hayaan magaalada baydhabo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeeray mu'asasada waxbarashada alrabiic ee degmada buqa qable ee wilaayadaas waa kan saadiq muumin oo warbixintan inoo haya kormeerkan waxa ay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo uu horkacayo waaliga wilaayada sheekh guuleed abuunabahna ku tageen mu'asasada waxbarashada alrabiic oo ah mu'asaso ay aas-aaseen maamulka iyo mucalimiin ay yihiin haween waxaana mas-uuliyiinta wilaayada ay indha-indheeyeen heerka waxbarasho iyo dadaalka ay bixisay mu'asasada alrabiic sheekh guuleed abuunabahna waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarasho ee mu'asasada alrabiic waxaana uu waaliga mu'asasada guddoonsiiyey hadiyado kala duwan oo ay ku jiraan harqaano oo qayb ka ah xirfada lagu barto booqashadeenna marka saaka ah waa laba arrimood mid waxaa weeye waa inaan u mahadcelinno gabdhahaas walaalaha ah oo iskudayga noocaan oo qiimaha badan sameeyey juhuuddooda geliyey dhismaha weyn oo meesha ku yaalla ayaga dhisay fikirkii maskaxda ayagu iska lahaa dad badanna ay ka qalinjibiyeen oo ilaahay subxaana wa tacaala ku anfacay muddadii sanadkeedu ay shaqaynaysay kuwo badanna ay maanta ka waxbaranayaan anwaac badan oo culumta hadday sharci tahay hadday maadi tahayba ku jamciyey gabdhaha iskudayga noocaa sameeyey inaan idhaahno waa aad mahadsantihiin wilaayadiinnana waxay tahay garabkiinna waa idinkuugu ducaynaynaa wixii aad qabateen oo aad tarteen waana idinkugu kaalmaynaynaa wixii aan awoodno waxbaan idinkama hagran doonno idinkana ha niyad jabina waxa aad kaashataanna ha noqoto sabir ikhlaas iyo itqaan oo wixii aad qabanayseen inay noqdaan wax dhab ah muuqdo ummadda ay aragto hadday tahay xagga akhlaaqda iyo tarbiyada hadday tahay xagga aqoonta iyo tacliinta intuba inaad noqotaan iskuday qiimaha badnaa aad samayseen inuu ka muuqdo deegaanka iyo magaalada aad joogtaan iyo bulshada dhexdeeda inuu ka muuqdo qodobkaas weeye inaan gabdhaha walaalaha u mahadcelinno booqashadeenna waxaa kaloo xambaarsanayd hadiyad aan ugu talagalnay ka wilaayahaan gabdhuhu oo aan rabnay inaan ku wareejinno maadaama meesha ay wax fara badan hadday tahay culumta sharciga ahayd hadday tahay xirafka kala duwanaa intaba lagu barto qayb ka mid ah ayaan rabnay inaan wax hadiyada ku wareejinno oo ah harqaamada meesha lagu barto in ilaa afar harqaan oo ay wilaayada ugu talagashay baan rabnaa gabdhaha walaalada inaan ku wareejinno maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alrabiic ayaa iyagana dhankooda soo dhoweeyey kormeerka ay ku yimaadeen mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyagoona dhanka kale waaliga ka guddoomay hadiyadaha kala duwan ee mu'asasada alrabiic waaliga uu ugu talagalay anagoo ah maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alrabiic waxaa maanta nagu soo booqday mu'asasada waaliga wilaayada hiiraan oo ah waaligeenna sheekh guuleed abuunabhaan mu'asasada wax badan ayaa u qabsoomay waaliga waan ugu mahadcelinaynaa booqashadiisa waxaan leenahay jazaaka allahu khayran allaha kaa ajirsiiya wuxuu noo keenay hadiyad qaali ah oo looga baahnay mu'asasada ka mid ee waxyaabaheeda lagu shaqeeya waaliga maanta booqashadiisa waan ugu mahadcelinaynaa jazaa allahu khayr hadiyad qaali ah oo howshii meesha lagu qabanayo wax ka midana wuu noo keenay waa ugu mahadcelinaynaa maadooyinka ka baxa haddii aan soo koobno waa qismu taxfiid alqur'aani alkariim tacliim alkibaar oo dadka waaweynna lagu bar alqiraa'a waalkitaaba tasxiix sidoo kale waxyaabaha la barta waxaa ka mid ah macad ayay leedahay oo shareeca iyo maadiba ka kooban manhajka macadka aan wax ku barnana waa manhajka machadka qurduba oo wax ku bixiyo waxaa kaloo ardayda barnaa qismi waxaa ku jira lagu barta luqaadka bareefad ayuu leeyahay qismi caafimaad ayaa haddan aan soo wadnaa sidoo kale waxaa lagu bartaa cilaansaarka harqaanka cunto karinta waaliga aad ayuu u mahadsan yahay bacdallaahi aad ayaan ugu mahad celinaynaa mu'asasadaan waa mu'asasada rabiic waaliga waxaan leenahay kusoo dhowow wax badanaan ku sugeynay waana ku tamaninaynin waxaan kaa sugeynayna waan kaa helnay mu'asasada waxbarashada alrabiic ee ka furan degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ah mu'asaso waxbarasho oo tayo leh oo isugu jirta sharci iyo maadi waxaana mu'asasadu ay hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabad lagu maamuusaya arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan inoo haya ku dhowaad labaatan arday oo wax ka barata mu'asasada alxigmah ayaa loo dhigay xafladda qalinjibin ah oo ka dhacday magaalada jilib xafladda waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad maamulka mu'asasada macalimiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid isaga oo ka hadlay muhiimadda ay waxbarashadu leedahay xafladdan runtii mu'asasada alxikma tacliimiya waa mawaadic badan iyo qaybo badan bay fulisaa waxaa takharujay qaybta caafimaadka si aad ogsoon tihiin walaalayaal caafimaadku ahamiyad buu leeyahay caafimaadka muhiimaddiisa goormaa la fahmi karaa markii qofkii uu xanuunsado waxaad ogsoon tihiin asalka caafimaadka islaamkunbaa iska leh gaalada annagunbay naga billaqaysteen marka dowrkii islaamku ku lahaa waa inaad marka soo celisaan oo hadda jiilkan waa inay fikiraan wiilal iyo gabdho leh inaan soo celinno dowrkii islaamku ku lahaa dibbiga oo weliba meel fiican aan ka gaarno oo jinsi walba asagu isku filnaado haweenku haweenkay daaweeyaan raggunay ragga daaweeyaan isku filnaashadaas in la gaaraa muhiima welina haddee hadda xogaha furihii unbaa un yaa ladii siiyey kow ma jooga caafimaadka waa inaad sii waddaan intaad hadda barateenna dadka aad ugu faa'iidaysaan ilaa dad badan baaba intaa aqooninba waana muhiim aasaaska caafimaadka qof kasta horta muslim inuu wax uu ka yaqaano sidoo kale ardaydii qalin jibisay ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii lagu baray mu'asasada alxigma أيها المتخرجون والمتخرجات هذا اليوم هو يومنا يوم النهاية يوم خطبة الأولى نحو الحياء والعلم نحو عالم كبير أيها الطلاب واصلوا دراستكم ولا تنسوا الفضل بينكم hadba neefsiga marka uu yahay u abnormal ama mid sare waxaa loo yaqaanaa heberconia marka uu yahay normal ama mid hoose waxaa loo yaqaanaa heberconia waxaan ka soo baxay muasasada alxigma gaar ahaan qaybta cilaanka alxamdulilaah lix bilood ayaan kusoo qalinjebiyey hadda cilaan nooc walba waan ka soo bartay hadduu yahay cilaanka hindiga hadduu yahay cilaanka caadiga hadduu yahay nooca baacweynaha hadduu yahay nooca baacyaraha alxamdulilaah alxamdulilaah farmakoloji waa cilmi lagu barto waxtarka isticmaalka qiyaasta daawada ereyga farmakoloji wuxuu ka kooban yahay laba eray oo kale ah farmakolo oo micnihiisu yahay daawo loji oo micnihiisu yahay barasho daawada waxay leedahay saddex magac oo kale ah chemical name commercial name gerinal name noocyada dhiigbaxa haddaba sawiradan aa ujeediin waa saddexda xidid ee laga dhiigbaxo nooca koowaad waa halbowle oo loo yaqaano sharayaani nooca labaad waa tiftaafyo loo yaqaano shucayri nooca saddexaad waa aroorayaasha loo yaqaano wariidi hadday dhiiga iska qaadnay waxaan dhahnay wuu kala degayaa dhiigga waa sugeynaa hadda waxaa maraynaa heerka dhiiga aan dadka tusi lahayn si u kala baxo dhiigga laba ayuu kala baxaa mid dheecaan iyo dhiig ayuu noqonayaa qofkaas dhiiggiisa waa maasha allah kan labaad dhiiga hadduu dheecaan una yeelanin qofkaas waa dhiig la-aan dhanka kale suldaan cabdiraxmaan iyo suldaan shuceeb oo ka mid ah golaha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey waxbarashada mu'asasada alxigma xaflad qalinjebin ardayda qaybta caafimaadka iyo cilaansaarka maasha allah tabaaraka allah waxaan kaloon u mahad celinayaa maktabu tarbiya wa tacliim insha allahu tacaala juhdiga iyo insha allah ay bixinayaan qiyaadadooda ilaahay ha ka abaalmariyo waxaan kaloon u mahad celinayaa mudiirka mu'asasatulxikma atacliimiya iyo mucallimiinta waan u mahad celinayaa walaalayaal waa ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee ay ku soo bandhigeen ardayda cardigoodii iyo waxay soo barteen waxaa noo muuqday waa khayr iyo wanaag insha allahu tacaala ardaydan waxaan leenahay dadaala maanta waxaan u taagannahay qalinjibintii ee maaragtay gurmudkii deg dega ahaa saa ummadda ugu samayn lahaydeen waa bilow waxyaabo badan ayaa idiin dhiman insha allahu tacaala inay cilmiga siyaasataan waa muhiim ugu dambeyn waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii qalinjibisay mu'asasada alxigmaha ayaa bixisaa adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin caafimaadka harqaanka iyo kuwa kale dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee buundada deegaanka sabiida ee hoos tagta degmada afgoy waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu